tababarkan oo ku saabsanaa habtabinta wararka la xiriira arrimaha dhalinyarada ayaa kismaayo loogu qabtay qaar ka mid a wariyaasha ka howlgala kismaayo iyo dhalinyarada magaalada kismaayo waxaana soo qaban qaabiyey ururka saxafiyiinta jubbaland waxaa ka qeyb galay daahfurka tababarkan wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland mas-uuliyiin ka tirsan ururka saxafiyiinta jubbaland wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jubbaland aweys maxamed xuseen ayaa kula dardaarmay dhalinyarada iyo saxafiyiinta in ay ka faa-iideystaan tababarkan waxaa sharaf weyn iyo amaant inaan kasoo qayb galo barnaamijkan quruxda badan ee si wada jira usoo diyaariyeen ururka saxufiyiinta jubbaland fusuj oo xasan nuur halkan u joogo iyo unsom oo ka taageeraysa sidoo kale waxaan ku faraxsanahay maanta inay is horfadhiyaan ururadii dhalinyarada heer state iyo heer gobol iyo heer degmo iyo saxafiyiintii magaalada kismaayo sidoo kale waxaa farxaddii ah in dhammaan wariyaasha dhalinyarada wariyaasha dhan ay yihiin dhalinyaro number badan oo gabdhan ay ka muuqdaan saxaafadda waxaa la lahaa waa silaax duu xaddeyn waa hub laba af leh wax fiicanna waa lagu sheegi karaa waxunna waa lagu sheegi karaa marka waxaan rajeynaa insha allahu tacala sidaan hore ugu soo baranay wariyaasha reer jubbaland in barnaamijku adeegsadaan dhanka fiican maantana waxaan fadhinayaa sida aan ugu qeyb qaadan lahayn ama loo soo tabin lahaa horumarka guud ee dhalinyarada iyo sida u wada shaqeyn lahaayeen waa fursad fiican dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa in barnaamijkan quruxda badan ay ka faa'idaystaan sidoo kalena ay la saaxiibaan wariyaasha magaalada wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland ayaa u mahad celiyey ururka saxafiyiinta jubbaland waxaana uu wariyaasha iyo dhalinyarada ugu baaqay inay ka faa'idaystaan marka sidaas laadigeed anoo ku dheeraanaynin barnaamijkan saddexda maalmood socda waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysan doontaan waxaana haddana maxaad tidhaahdaa farxad ah in warbaahinta ay gabdhuhu ku bataan wakhti hore wakhti duruufo adag baa lagu shay shaqeeyey hadda waxaan gaarnay horumar ay gabdhuhu ku dhiiradaan inay weriyo noqdaan taasu waxay muujin kartaa in waddankuu horumar sameeyey warbaahintu inay horumar samaysay annagu ka warbaahin ahaan wasaaradda warfaafin ahaan waxaan ugu helanahay oon maxaad tidhaahdaa saaxiibo kula nahay inay maxaad tidhahdaa si xorriyada u shaqeeyaan wariyaasha ka howlgala dowlad goboleedka jubbaland siiba magaalada kismaayo inay maxaad tidhahdaa si xore u shaqeeyaan ay gabdhuhuna ka muuqdaan maxaad tidhaahdaa bahda warbaahinta aad baan usoo dhaweyneynaa garab baan nahay inaan garab baan idiin nahay inaan wax idinkula qabanno wax allaale waxay aad u baahan tihiin maxaa yeelay habluhu waa lafdhabarka nolosha waa maxaad tidhaahdaa barbaariyaha hooyadu waa barbaariyaha ubadka waa macallinka koowaad ee bulshada sidaas la-aligeed inay wax ay ka qayb galaan maxaad tidhahdaa warbaahinta aad baan usoo dhaweyneynaa taasna gacan baan idinku siin doonaa insha allahu tacaala waxaan mar koowaad iyo mar labaad idin leeyahay ka faa'iidaysta tababarkan saddexda maalmood